asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta een hadba dhinaca ay u dhacdo aanu dhigno taasoo ah mid haddii eebba idmahayo qiimaheedu uu yahay mid aad iyo aad loo soo sakibtiray ama la sagiijiyey ama lasoo meehaahay taanan maantana waxaa weeye mid ka hadlaysa dhibka soomaalidu ay isku hayso iyo qaababka uu u dhici jiray ama waxyaalaha dhibaatooyinka ah ee ka imaan jiray waagii hore waxaa jiray farsamooyin fara badan oo maaragtay gabdhaha soomaaliyeed ay yaqaaneen ama ummadda maaragtay la dhibaateeyey ay yaqaaneen farsamooyinkaas waxay ahaayeen tusaale ahaan guurka soomaalida ayaa markii la qayqaybiyo magacyo badan lahaa qayb ka mid a ayaa waxaa la odhan jiray heerin heerin heerin baa la odhan jiray heerinkaas wuxuu ahaa gabadhu markay deegaan ku daahdo ama aabbaheed yarad badan ku xidho ama la dhibaateeyo wax guursada ay weydo inay iska calaf tagto inay iska calaf tagto taasoo maaragtay haddii ilaahay idmahayo intay halkan oo kale ka tagto magaalo hible oo kaleenta ka dhici jirtay halkaana dhihi jirtay guurdoon baanahay oo markaas nin laga yaaba isaga laftiisu inuu heerin yahay markaan heerinku leeyahay waxa weeye dee nin calafkiisi sugayay gabadh calafkoodii sugaysay ayaa isheloon jiray heerinku waxa weeye waa calafdoon maanta waxaan u malaynayaa guurdoon iyo calafdoon iyo waxyaala noocaasaa la dhahaa laakiin waagaa hore heerin baa la odhan jiray heerinkaasna waxa uu ahaa mid maaragtay anshixiisa iyo edabtiisa wata ma ahayn gabdhahaas gabdho ceeb leh ama gabdho turxaan leh ama gabdho booga leh waa gabdhaha noocaasee sidaa samayn jiray ee waxay ahaan gabdho ceebka saliina ragga guursadana anfaca waxaana laga yaabaa rag fara badan oo maanta ina wareeriyey oo qaarkood maaragta ayna wareeriyeen in ayeyooyinkoodii iyo hoyooyinkoodii heerinkaa lagu guursaday ayaa macquula waa arrin aad iyo aad maangal u ah marka waxaa jirtay arrin kalea jirtay iyadana oo dadku dee way isyasi jireen waxaa jirtay qolyo aan laga guursan jirin oo maaragtay iyadoon wax xeer ah ama ama sharci ama shuruucaho diidahaya ayna jirin gabdhahoodii la dafiray oo bannaanka lagu celiyey gabadh ka mida marka gabdhihii heerahooda la diiday ee layidhi ma guursanayno ayaa iska calaf tagtay heero kaley sheegatay ninbay iska guursatay iyadoo meel degan ayaa haddii eebba idmahayo oo barwaaqaysan oo dhowr ciyaarana la heerna haysato maamulanaysa cid ay tahayna aan la aqoonin oo dee aqoonsho muxuu yahay heera unbay sheegatay heeraha ay sheegatay unbaa loo aqoonsanya loo tixgeliyaa ayaa mid jinni oo heerihii ay sheegatay oo iyadana yaqaana inay inay hebel hebel tahay ayaa show degmadii soo dhex galay markaasaa xantu hayey waxaa la yidhi ina hebel hebel baa halkan degano markuu ina hebel hebeshii halkan deganayd maqlay buu u yimid oo markaasuu yidhi awey hebla awey hebla markaasaa layima joogto arigii bay ku maqan tahay oo markaasuu yidhi hadhow baan usoo laaban uu ka tegey gabadhii ayaa gabdho kale oo gabdhihii uu weydiiye yaa waxay ku dhaheen heblaay nin heerkiinnii ah oo ku yaqaana ayaa imaado ilma adeertihiinoo wuu ku waayo wuu laabtay oo wuxuu yidhi waanu soo laaban markaasay ti allah way naxday in heerkeeda halis ku jiro ayay dareentay oo markaa la ogaanayay inayna ree hebel ahayn ay ree hebel tahay mar hadday ree hebel tahayna dalqadaheeda iyo furitaankeedu uu xagga hore yahay arrintaasaa gabadhii aad iyo aad uga nixisay markaasay hadal mucjisa tidhi oo ka mid a hadalladeenna xubinta murtida maanta waana hadalka meeshan aynu ku soo qaadanayno waxay tidhi balaayo maantay dhacday waa haddii nin iyaqaanaa uu degmada imaaday balaayo maantay dhacday waa haddii nin iyaqaanaa uu degmada imaaday bay tii balaayo maantay dhacday waa haddii nin yaqaanaa uu degmada imaaday halkaa maxaa ka soo baxay waxaa ka soo baxay in balaaya dhacday oo gabadhii mid yaqaana uu imaan doono oo u dhihi doono ree hebelka gabadha way ku dhuumanaysaae ree hebel ma ahee waa gabadh sidaas iyo sidaasoo halkaa halkaasii ka soo jeedaayo oo iyadana dalqadeedii la siin carruurtana lagala hadhi halkaasna heer la'aan iyo carruur la'aani ay ka soo bixi way ku welbahaartay marka waxay tidhi balaaya maantay dhacday waa haddii nin yaqaanaa uu degmada imaaday kaasoo aan jeclaan lahaa aniga laftaydaaba naxayba oo moodayay hadda in la joogo inuu afkiisa iska haysto ayaa wacnaan lahayd oo uusan waxba heerkaas kala kicinin gabadha hadalkaa ku hadashayna uu ciddeeda u tixgeliyo dee kolley waa soomaalidii hore iyo qallayfkeedii qayb ka mida marka qallayfka ku leeyahay midgaan buu qabaa boon buu qabaa yibir buu qabaa kanuu qabaa naag noocaasuu qabaa waa gabadh hadda walaashoodaho la afaho la dhaqanaho la diinaho waxay kaga bedelan tahayba ayna jirin waa dhibaatooyinkii aynu isu geysanay iyo dulmigii innagu aynu isku samaynay haddaan soomaalinahay odayaasheennii horena iyagoon ilaahu naga cafiba dhihin ay la dhinteen mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta haddii eebba idmo waxaan dhahaynaa ama la yidhi durduro geel baa ku jaba durduro geel baa ku jaba ayaynu leenahay